waa mar kale iyo barnaamijkani xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa wadajir galabteeda kugu soo jeedinayaa nuur xasan nuur bukhaari iyo ibraahim xasan daandurey dhambaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray suldaan cabdiraxmaan rooble guuleed iyo abuukar cabdiraxmaan rooble iyo maxamed cabdiraxmaan rooble xamda cabdiraxmaan nasteexo cabdiraxmaan iyo idil cabdiraxmaan iyo asma cabdiraxmaan huda cabdiraxmaan asma cabdulaahi khatra axmed xasan shukre xasan cabdi cabdifataax xasan cabdi xasan cabdi indhayare saynab xasan cabdi iyo faarax abubakar furre iyo waxay yidhahdeen fatxiye axmed cumar iyo abuukar furre faarax iyo xamse furre faarax iyo faadumo cawaale muuse iyo yasmiin axmed cumar asma xasan cabdi iyo cumar cawaale muuse iyo deeqa cumar iyo cabdiraxmaan ducaale iyo igraan cabdiraxmaan ducaale iyo abubakar cabdiraxmaan ducaale dhammaan dadkaasna waxa ay joogaan dalka jabuuti waxayna jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan ibraahim siciid geedi iyo zahre xasan cabdi oo waxay yidhaahdeen ku aqalgalay jabuuti waxaana ay leeyihiin isku waara ee barheda kale sii ubad qeyr qaba aamin ayaan leenahay ibraahim oo warqadda ugu horreysa dhankayga waa hambalyo meher waxaana diraya xamse xuseen xirsi oo ku magac dheer xaawiye iyo dhammaan reer xuseen xirsi xaawiye waxaana ay u hambalyeynayaan xasan xuseen xirsi iyo marwadiisa muneyre maxamuud cabdulaahi oo meherkeedu uu ka dhacay magaalada hargeysa toddobiiy labaatankii bishii disembar aanu kasoo gudubnay waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara oo ubad kahir qaba kala hela aamiin heesta ugu horraysa ee aan idiin soo qabanaynan waa sanka kuula raacaa waxaa wadajir ugu luqeynaya xasan aadan samatar iyo saare axmed jacmar
waa tahay dhegaystayaal haddii aan intaasi ku dhaafno codad ka baxsan xasan aadan samater iyo sahre axmed jaamac iyo heestii sanka kuula raaca aan dib ugu laabanno dhambaaladii dhambaalkan waxaa uu naga soo gaaray xuseen xasan xuseen iyo maxamed yarow sheekh cali iyo maxamed cali xasan garweyne iyo cali aadan xaamid iyo waxay dhahdeen xasan aadan maxamed iyo maxamed bare cusmaan iyo aadan macalin xasan buule ha ka tegana bay yidhahdeen ibraahim xasan xuseen dhammaan asxaabtaas waxay kala joogaan dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan aabe xuseen bare cusmaan iyo marwadiisa maryama sheekh maxamed oo waxa ay yidhaahdeenna wiil uu u dhashay wiilkaasi oo loo bixiyey yaxya waxay leeyihiin ducadu waa xagina yaxya waxaan leenahay soo weynaaw noqo kii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca daandureyow anna waxaa gacanteeda ku jirta hambalyo dhalasho waxaana diraya dadka kale ah hooye xalimo cabdulqaadir iyo maymuun ibraahim cumar oo loo yaqaano micraaj qalanjo muscab ibraahim cumar cabdilxaq ibraahim cumar suhayb ibraahim cumar iyo hooyo dallaayada maxamuud cali iyo caruurtooda oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waa shukri cabdulle xasan shuuto iyo cabdisalaam cabdulle xasan oo loo yaqaano baafey nuur bila cabdulle xasan jeesto canab cabdulle xasan oo loo yaqaano canab qalanjo iyo kowsar cabdulle xasan oo loo yaqaano ismalurto caasho cabdulle xasan iyo yusre cabdulle xasan cabdimadoobe xasan cumar iyo caruurtiisa deeqa maxamuud oo loo yaqaano deeqa wanaag badan iyo fanax xasan cumar axmed xasan cumar iyo xaaskiisa safiyo iyo caruurtooda iyo dad kale oo fara badan waxay tahniyad dhalasho farxad leh ay gaarsiinayaan caasho ibraahim cumar iyo maxamed cabdulle xasan oo ay gabri ugu dhalatay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiira magacana idinka ayaanu idiin dayna ayay yidhaahdeen ibraahinow waxaanu leenahay adeer soo barbaar oo noqo tii dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteedaba anfacda magacana waxaan u daynaa annagana hooyada iyo aabbaha gabadha dhalay markaana aan dib u jalleecno kaalimihii heesaha waxaana idinku soo maqan codadka maxamed aweys geedow iyo weliba jidda sheekh bashiir costa kusoo dhawaadajabiil ahay mana kuu sheego reer aan dhista raaxaysan aan rabayejadaada waa rumee haruuni aligii dadiraahdu lahay waa rasmile ahaw adruunkiina ag joog
rajadaada waa rumee haaruune raligii dadiraa walaahi waa raacarajadaada waa rumee haaruune raligii dadiraa walaahi waa raaca rajadaada waa rumee haaruune raligii didiraad walaahi waa raacarajadaada waa rumee riyadaada waa rumey haaruune ra'yigii ditiraahi walaahi waa raaca yaa salaam ibraahim waxba leesma reeban dhankii dhambaalada ayaan haddana ku noqonaynaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdishakuur maxamed ibraahim iyo cabdirasaaq maxamed ibraahim iyo waxay yidhahdeen carabo maxamed ibraahim iyo khayro maxamed ibraahim caisho maxamed ibraahim iyo alama maxamed ibraahim iyo maymuuna geedi maxamed iyo waxay yidhahdeen faadumo ibraahim maxamuud iyo maryan cabdulaahi macalin iyo caashe maxamed ibraahim iyo xaslan ismaaciil maxamed dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan muqdisho baydhabo bardaale iyo toosweyne waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan nuuraddiin maxamed ibraahim iyo waxay yidhaahdeen faaduma cabdulaahi maxamed oo gabra ay ugu dhalatay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey salma nuuraddiin maxamed waxay leeyihiin allah ka dhiga tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda aamin ayaa leenahay
tahniyad dalasho ayaan gacanteeda ku hayaa markaan dhammaan waxaana diraya dadka kale ah reer xasan garabey dhammaan reer boocow aabbe cabdi xuseen iyo hooyo faadumo xasan maxamed barre kuusow iyo caruurtiisa cali maxamed cismaan iyo xaaskiisa maryan shariif cali iyo caruurtooda iyo dhammaan reer cabdi xuseen waxay tahniyad ay u dirayaan maxamed jimcaale xasan garabey iyo fawsiya cabdi xuseen oo ay gabri ugu dhalatay magaalada muqdisho gabadhaasina waxaa loo bixiyey aamina filson waxayna leeyihiin allaha ka dhigo tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin waa tahay dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray daahir cumar iyo cabdulaahi dhaqane yare iyo cali abshir aadan iyo bilaal cusmaan ciil caroog iyo maxamed cabdi sanweyne abati loo yaqaano maxamuud yebrow iyo cabdinaasir sulub fartuun sulub degan loo yaqaano xasan takar cabdulle iyo felis deeqow maxamuud waxayna jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan faysal geedi barre iyo najmo dhuuwow aadan oo ku aqalgalay gobolka colorado ee dalkan maraykanka waxay leeyihiin aqalgalkiina kala kulma nolol raaxo leh bashbash iyo barwaaqo ee banahaydin kala sii ubadqeer qaba aamin ayaan leenahay waa hagaaga xaggii heesaha haddaan ku noqonno qandhadu igama horreyn qiyaastii caashaqaagee qacdii aan kula kulmay qubaatiba lay wareemeen yaa salaam inta aanan heesta dhegaysanin ereyadaaba ideeqay codkiiba aalaa ee hibe maxamed banuur ah dhegaysi wacan Casiya kula kulmayba, ummatiba lay wareen, lay wareen, ummatina lay wareen. Andaba igama horreyn, qiyaastii caashaqaagee, qacdiyaan kula kulmayba, ummatiba lay wareen, lay wareeyey, ummatiba lay wareen. bal qabso caashaqaa qabo qalbiga meeshaad ku taala hadday qaanadu ogin urumaha loo bandhigo waxbaa laga qori lahaa qisiyo mahadooyin raabo dadka wax ku qaadan laa alqabso cashaqaan qabo qalbiga meeshaad ku taala hadday qaanadu ogin urumaha loo bandhigo waxbaa laga qori lahaa isiyo mahadhooyin raabo dadka wax ku qaadan laa qorraxdu waxay soo baxdaa anoo qaadaadhigaya naftayda naftayda naftaydan naftayda naftayda naftaydan kuu qaracaa afkaan kugu sheegilaa weliba kugu qeexilaaye afkaan kugu sheegilaa qorraxdu waxay soo baxdaa anoo qaadaadhigaya naftayda naftayda naftaydan naftayda naftayda naftaydan kuu qaracay halkaan kugu sheegilaa weliba kugu qeexilaaye halkaan kugu sheegilaa وشعدي أقول حدا شين كفري بقى لقاهية وروح ذي بايقاته وبعشرة يقوعان يقوعان وبعشرة يقوعان والسعودية يقول حدا شين كفر يبقى غالقة هي وروح لالي بايقاته وبعشرة يقوعان يقوعان وبعشرة يقوعان balqabso qofka adiku jecel iyaga kugu qarawdee hurdadu qiilqiil ku tahay dibkii qabsadaynaan qarin waxaa kumanan lahayd noloshood la qaybsatayood qorshana la samaysatee balqabso qofka adiku jecel iyada kugu qaraldee hurdadu qiilqiil ku tahay dib wixii qabsadaynaan qarin waxaa kumagan lahayd noloshaad la qaybsatayood qorshana la samaysatee gabalku wuxuu qamiidhaa anoo qoontii kalgacal iyo qudhaydan qudhaydan qudhaydan qudhaydan qudhaydan qudhaydan kuu qafiiftay haddaan kugu sheego rabaa weliba kugu siiqayo xayeel qaban kugu sheego rabaa
waa hagaaga heestii harkudhigeedu ahaa qumbacasho iyo codkii hibe maxamed ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada tan ku noqona nuur tahniyad aroos ayaa gacanteeda ku jirta ibraahino waxaana diraya dadka kale ah axmed haashim khaliif ibraahim cadde maxamed shariif ah, maxamed nuur maxamed weli shariif cabdulaahi iyo nimco ismaaciil nuur cabdulaahi ismaaciil nuur iyo xabiibe ismaaciil nuur maxamuud ismaaciil nuur iyo ardo shaafi shukri iyo dhammaan maamulka macalimiinta iyo ardayda iskuulka big ben private school of english oo ku yaala caasimadda jabuuti gaar ahaan xaafad weynta balbala waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan daahir ismaaciil nuur iyo ardo cabdulaahi yuusuf oo arooskooda uu ka dhacay caasimadda jabuuti ee wadanka jabuuti waxaana ay leeyihiin noqda kuwa isku waara oo ubad khayr qaba kala hela innaguna waxaanu leenahay aamiin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hibe cabdi xaaji iyo hooyo xubbi rashiid aabe cabdi xaaji iyo shukri cabdi xaaji iyo maxamed cabdi xaaji iyo axmed cabdi xaaji nimco cabdi xaaji ifraax cabdi xaaji ridwaan cabdi xaaji ilhaan cabdi xaaji iyo waxay yidhahdeen dahabo xuseen iyo naaxo jaale iyo hooyo suldaano cabdi xasan iyo waxa ay yidhaahdeen mudane cabdiraxmaan jey iyo xalane ismaaciil xalane iyo maxamed wardi dhammaan asxaabtaasna waxa ay taaniyad aroos gaarsiinayaan aamino cabdi xaaji iyo cabdulaahi sheekh cabdi oo arooskoodu uu qabsoomay kowdii bishan janawari ee sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxayna leeyihiin ducadu waa xaggeenna waxaa leenahay arooskaasi allah ka dhigo kii ay kala kulmaan bashbash iyo barwaaqo eebana uu kala siiyo ubad kheyr qaba xaggii heesaha Haye.
Eh, ibraahim markaana waxaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa dantoo iga reebta maahee nasiibka oo idiida mooye dadaal dadaal yaraysan maayo nabadda hablumay si u doondoon waa fanaanka saciid tom iyo heestaasi nimbadda hablumay dhegeystayaal dhegeysi wacan nasiibkoo idiida mooye dadaalka yaraysan maaye dadaalka yaraysan maaye dadaalka yaraysan maaye dadaalka yaraysan maaye dermanolahodan doonay dermanolahodan doonay warna meel kuraqadawaysaa dermanolahodan doonay dermanolahodan doonay warna meel kuraqadawaysaa nimbada hablumaysi u doondo nimbada hablumaysi u doondo nimba dahab lumaysi u doonto nimba dahab lumaysi u doonto quruxda wiyo macaani haddaleed fuluhu ka didaayo quruxda wiyo macaani haddaleed fuluhu ka didaayo nin ragi waranka u daruura nin ragi waranka u daruura ragi waranka u daruura ragi waranka u daruura dermanolahodan doone dermanolahodan doonay wana meel quraqaada weysaa dermanolahodan doone dermanolahodan doonay wana meel quraqaada weysaa nimbada hablumaysi u doondo nimbada hablumaysi u doondo nimbada hablumaysi u doondo ninbaa dahab lumaysi u doodo doydaladiyo dalqayda darinku naftaydu doontahay gudoydaladiyo dalqayda darinku naftaydu doontahay la'aantaan la doogi maayo la'aantaan la doogi maayo la'aantaan la doogi maayo la'aantaan la doogi maayo dermaan noola hoodhan dooni dermaan noola hoodhan doonay oona meel qura qaada weysaa dermaan noola hoodhan dooni dermaan noola hoodhan doonay oona meel qura qaada weysaa nibada hablumaysi u doondo nibada hablumaysi u doondo
dahniyad meher ayaa gacanteeda ku soo dhacday idaan dureeyo waxaana lagu bilaabay waxaanu salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka waanu idinka guddoonnay Eh, waxaa diraya dadka kale ah macalin asmaan lilaahi iyo macalin cumar aadan shide iyo sheekh axmed xuseen iyo macalin weli kamiin iyo macalin cabdinaasir hire cabdi iyo macalin xasan nuur hooyo ceeblo sheekh maxamed weli sheekh abuubakar iyo sheekh buraale iyo macalin aadan xasan cali macalin cabdifataax nuur salaad hooyo xaybo xuseen cali aabo nuur salaad iyo aabo bishaar sheekh soomane aabo sheekh cabdi soomane iyo aabo macalin maxamed soomane hooyo wardiyo xuseen hooyo xaawo guuleed iyo dad kale oo fara badan oo kala jooga dunida daafeeda waxay hambalyo u dirayaan macalin cawaale nuur salaad aadan iyo marwadiisa oo uu meherkoodu ka dhacay degmada buurdhuube ee gobolka gedo taariikhdu markay ahayd labadii bishan january sanadkan cusub ee labada kun sideed iyo tobanka waxaanu leenahay noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin aamiin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya nuur wuxuu naga soo gaaray axmed cabdi shire oo ku magaca dheer dalxiis yare iyo cabdulaahi bashiir saadiq yare waxaana ay jecel yihiin tahniyad inay hawada u mariyaan iyo heestanba cawil axmed jaamac iyo zaytuun sheekh cabdulaahi muuse cali oo arooskoodu uu qabsoomay bishii aynu soo dhaafnay ee disembar ee sanadkii tegey arooskaasna waxaan leenahay kala kulma bashbash iyo barwaaqo ee banaa hayda kala siiyo owlaad kheyr qab aamiin ayaanu leenahay warqadda ugu dambaysa barnaamijkeenana waa warqadda hambalyo aroos waxaana diraya dadka kale ah axmed cabdi shire oo ku magac dheer dalxiisyare iyo cabdilqani ciise nuux ciidruus cabdikariim iyo xamde jaamaca iyo caruurteeda xaliime axmed khaaduun iyo gabadheeda dawaaf macalin iyo dhammaan walaalaha reer rabiic oo ku kala nool daafaha caalamka waxa ay tahniyada aroos ay hawada u marinayaan cawil axmed jaamac iyo marwadiisa qaalida ah zaytuun sheekh cabdulaahi muuse oo dhowaan arooskooda uu dhacay waxaanu leenahay noqda kuwii isku waara ubad kheyr qabana kala hela guri lagu nagaadana ku wada noolaada aamiin aamiin ayaan leenahay heesta ugu dambaysa ee dhegeystayaasheena aan u soo qabanayna waa intee rabtaaye oo aad u roore reerkaaga joogay waxaana ku luqeeyaa hee fanaanka cabdulaahi shariif xasan baastow iyada ayaana ugu dambaysay barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha oo ay idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo kulan dambana dhegaystayaal waxaanu idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
run maladka sheego gooroor marroone inteed rabtaaye anna waa ku rabaaye maxaad ii rabteede qaali ii ahaawe run maladka sheego gooroor marroone inteed rabtaaye
midaad rabtahay రక్కలేతమా పూర్యాదే రక్కలేతమా పూర్యాదే అందరి కదాదాకనే సంభవే అందరి కదాదాకనే సంభవే తదరతావే ఇంత ద్రవ్యాయే ఇంత ద్రవ్యాయే మహాదురోనే రేర్కాగ జోగే ఇంత ద్రవ్యాయే ఇంత ద్రవ్యాయే మహాదురోనే రేర్కాగ జోగే ربي ولالي راسك ومرضوني عقاد ربطاي إيرونا لهيدا روحونا هانا إيرونا لهيدا ربي ولالي راسك ومرضوني عقاد ربطاي ಇರೋನಾಲ್ ಹೇದ ರುಹೋನ ಹಾನ ಇರೋನಾಲ್ ಹೇದ ರಕ್ಕಲೇ ತಮ ಕೋರಿಯಾದೆ ರಕ್ಕಲೇ ತಮ ಕೋರಿಯಾದೆ ಅನ್ನರಿಯ ಕದಾದಾಂತರೇ ಸಂಭವೇ ಅನ್ನರಿಯ ಕದಾದಾಂತರೇ ಸಂಭವೇ ಇದೇ ತರಪ್ತಾಯೇ ರಕ್ಕಲೇತಮಾ ಕೋರಿಯಾದೆ ರಕ್ಕಲೇತಮಾ ಕೋರಿಯಾದೆ ಅನ್ನರಿಯ ಕದಾದಾಂತರೇ ಸಂಭವೇ